waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
shirweynihii dhammaystirka dowlad goboleedka s s c katuuma oo socday muddo ka badan siddeed maalmood ayaa si rasmi ah loogu soo gebagabeeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shirkan ayaa lagu ansixiyey calanka iyo sumadda iyo sidoo kale dastuurka cusub ee dowlad goboleedkaasi loogu magacdaray dowlad goboleedka waqooyi bari ee soomaaliya taa oo caasimad u noqon doonta magaalada laascaanood wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federaalk soomaaliya cali yuusuf cali xoosh ayaa dowladda soomaaliya wakiil uga ahaa dhismaha maamulkaasi iyadoona ay sidoo kale ka qayb galeen afar boqol toddobiyo toban ergo oo matelayay bulshada kala duwan ee gobollada sool sanaag iyo degmada buuhoodle ee ka tirsan gobolka togdheer guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamul samaynta ayaa sheegay in ergada afar boqol iyo toddobiyo tobanka xubnood ee ay soo xuleen ay ansixiyeen dastuurka uu yeelanayo maamulka cusub ee waqooyi bari soomaaliya su-aalaha ay caalamku mararka qaarna soo weydiinayaan qaar ka mida inta ayadaan ansixinin dastuurka inay rikoorhka inoo gasho oon ka jawaabnaan u baahannahay kow dastuurkan lama dedejinin lama boobsiinin dadka ansixin doona caawa way ka bogteen natiijo shaqawadareed oo aad usbuuc ka shaqaynayseen ayuu nuxurkiisu daaran yahay markhaati soo iigama tihidin intaan kooxa idiin qaybinnay in qodobada ugu muhiimsan ee heshiis bulsho u baahan aad ka doodeen waxaan rabaa afar boqol iyo toban iyo toddobada ergadee joogta in kaadhadhkooda ay kor igu qaadaan kaameerooyinkana waxaan rabaa inay sawiraan idinkoo iska fadhiya idinkoo iska fadhiya dhib ma laha kaadharhka kor igu qaada dadkaas waa ergooyinkii ay soo qoreen cuqaasha isimada ee dhaqanka u dhashay dowlad deegaankan ama dowlad goboleedkan aan caawa halkan ku yegleelayno ku cusboonaysiinayno dowlad goboleedkan wuxuu noqon doonaa dowlad goboleedkii koowaad ee marka uu wasiirku soo gebagabeeyo broseeska aan ummadda la wadaagi doono buug la yidhaahdo buugga dowlad dhiska dowlad goboleedkan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa ansixinta iyo hawsheeda inaan hadda galno waxaan rabaa in guddigii dastuurku ay noo daadihiyaan oo noo dhammaystiraan waxaa khayr iyo barwaaqo inoo ah cid aan is leenahay hadda broseeskay nala bilowday oo naga maqan guddiyadii shantaha ee kala duwanaa madaxdii sharafta lahayd ergadii aan diiwaan gelinnay oo aan is leenahay may idinku soo biiraan ma jirto go-aankan ka soo baxay shirka ayaa lagu sheegay in bulshada deegaanadaasi ay si buuxda ugu heshiiyeen ayna dhisteen maamul cusub oo hoos imaanaya dowladda federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha guddiga farsamada ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in hadda la dhammaystiray dastuurkii maamulkaasi waqooyi bari ee soomaaliya wixii ka dambeeyana la gudugeli doono awood qaybsi iyo dhismaha golaha wakiilada si loogu gudbo doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisii
ku guulaysteen noo hirgashay caawa in afar boqol iyo toban iyo toddobo oo ka mid a afar boqol soddon iyo labadii guud ee ergada ay ansixiyaan magacii iyo calankii iyo astaantii iyo caasimaddii iyo caasimaddii labaad iyo dastuurka qaybihiisii kala duwanaa oo maanta aan odhan karno way dhammaystiran tahay dowlad goboleedka waqooyi bari ee boqolkiiba boqol caawa wixii ka dambeeya waxaa loo jaan qaadi oo loo gudbi lagana shaqayn haddii ilaha yidhaahdo marxaladdii marxaladdan ku xigtay oo ah marxaladda awood qaybsiga waa la yaqaanaa awood qaybsigu wuxuu ka bilowdaa dhismaha golaha wakiilada golaha wakiilada oo siddeetan iyo saddex xubnood ah ayay soo dhisayaan beelihii ku bahoobay ergada dadkii isku darsaday awoodaha kala duwan ee dastuurku sida uu asixiyey raaci doona sida ay u kala qaybsan doonaan marka la dhiso golaha wakiilada oo siddeetan iyo saddexda xubnood ay idamka ilaahay si dhaqsaa isugu yimaadaan ayaa waxaa la geli doonaa doorashadii guddoonka kabacdina waxaa loo tallaabi doonaa doorashadii madaxweynaha iyo ku-xigeenka halkaas oo wejigii u dambeeyey ee power sharing ama awood qaybsiga nidaamka maamul ee dowlad goboleedka waqooyi bari uu ku gebagaboobi doono guushaas ilaahay baa keenay guddiyadii iyo dowladihii halkan isugu yimid heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo isimadii iyo dhaqankii iyo bulshaweyntii kumanaanka ahayd ee iska soo xushay ergada afar boqol iyo labayo soddonka ah ayaan u mahad celinaynaa guddiga farsamada ee heer federaal guddigii shirguddoonka eh, guddiga dastuurka oo isku dhafanaa guddiyadii wadaxaajoodka iyo guddiga ugu noogu muhiimsanaa oo ahaa guddiga qabanqaabada dowladda soomaaliya waxay ku bogaadisay dadaalada nabadeed ee dadka deegaankaasi iyadoona ballan qaaday inay si dhow ula shaqayn doonto maamulkaasi dhanka kale ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta degmada beled xaawo ee ka tirsan gobolka gedo kadib dagaalo culus oo toddobaadkii lasoo dhaafay halkaasi ka socday dagaaladan oo u dhexeeyey ciidamada uu hogaamiyo cabdirashiid janan oo ah taliyaha nabad sugidda ee dowladda federaalk soomaaliya ee jubbaland iyo ciidanka dowlad goboleedka jubbaland oo uu khilaaf kala dhex xeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ayaana sheegaya in ciidankii jubbaland halkaasi lagala wareegay islamarkaana guud ahaanba magaaladaasi si buuxda ay gacanta ugu hayaan ciidanka dowladda ee uu hogaaminayo cabdirashiid janan sidoo kale waxaa dib loo howlgeliyey isgaarsiintii degmada oo muddo toddobaad ka badan hawada ka maqnayd inkastoo dowladda federaalk soomaaliya aanay weli war rasmiya ka soo saarin howlgalkaasi lagula wareegay degmada beled xaawo ayaa dhanka kale cabdirashiid janan ayaa dagaalka kadib xarunta beled xaawo kula hadlay ciidamada isagoona sheegay in dagaalkaasi lagu qasbay ee aysan ku talagelin isagoona sidoo kale sheegay in dowladaha dariska ah ee kenya iyo ethoobiya aysan kala dhexaynin wax cadaawad ah ragga ay kahayo maanta diyaaradana ay dhaawac ka qaadayaan diyaaradana sanado u keenayaan een, garaadana leh ee, dallacsiinna sugahayo xaquuqna iska leh jawad maya ka adkaan karto ilaahay baa ku mahadsan waxyaalaha marka lagu rabo in ay- aan isleeyahay guulaha way keenaan kow waxaa ka mid ah abarqaashada kala dambaynta xilliga dagaalka iyo xilliga nabadda waa amarqaadasho waajibka aad soo gudateen waa ku mahadsan tihiin weli waa noo shaqo waxaan u baahan nahay waxyaalaha aan waan damacnay inaan dagaal ka warwareegno oo aan ka baaqsanno oona isdilin cadow doqomeed laakiin waa ka baaqsan weyne marka shacabkii sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo tii qaranka soomaaliyeed ba lagu ciyaaray maxaan qaadannay inaan shacabka karaamadiisa soo celino korontadii baa la jaray biyihii baa la jaray waxaa la jaray isgaadsiintii baa la jaray carruurtii aan dhalnay iyo kuwii nala dhashay iyo hooyaalkaanna iyo waalidkaannagii o dhan baa waxay u dhammaadeen waxay macaluul oo qof kasoo kun doolar lacaga ee ugu jirtay een, eh, telefoonkiisa wuxuu awoodi waayey inuu ku noolaado oo cunugii ooyahayo hooyo caa- hooyo caano len uu ca- uu- uu xasuustu awoodi waay marka sharaftaas aad soo hoyseen waa idinkaga mahad celinayaa hadda waa shaqaa laydinka soo bixiyey soo maha shaqaa laydinka soo bixiyey waajibka aad gudateen qayb ka mid aa laydinka soo celiyey qaybta kalena ciidamada meesha bay jiraan weli waa noo waajib shaqo inta kala dambaynta saxda ah oo deegaanku soo noqonaya ilaahay idinkiis annagu isma hayno eh, cadowgayga ma ahan etoobiyana maaha kenyana maaha waa dowlado aan deris nahay waa dowlado aan wakhtigii dheeraay burburka aan ku jirnayna dadkaygu ay gargaar badan ku qabeen haddana dalkanaga dowlad baa ka jirta is-xurmayn baa naga dhexayso wada shaqayn baa naga dhexayso laakiin cid kasta oo qarannimada soomaaliyeed diiddan waa diiddannahay annaga ma ogolin waxaan rabno waxa waye shacabkaygoo nabad ku noolaado heybaddaannada qarannimo oo taagnaato dhankiisii guddoomiyaha degmada beled xaawo ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa isna halkaasi ka hadlay isagoona shacabka ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan magaalada islamarkaana adeegyadii bulshadu ay dib u soo celiyeen Een, dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer beled xaawo shacabkayga waxaan idinkaga tacsiinayaa dhibkii idinku dhacay ee barakaca lahaa burburka lahaa dhimashada lahaa go'doonka lahaa runtii aad iyo aad baan uga xumahay maadna mudneen inaad barakacdaan xaq umaadna lahayn in la incono qabatay xaq umaadna lahayn wayse dhacday Een, marka arrintaas aad iyo aad baan uga xunahay wax kastana hadda dib baa laydinkugu fasaxay hadday tahay isgaarsiintii korontadii iyo wax kasta oo noloshu asaasigood u baahan tihiin insha allah hadda wixii ka dambeeyo waxaan sii wadi doonaa shaqooyinka inaga aad naga- nagu taqaaneen ee horumarka ahaa ma idin cunuqabatayn doono ma idin dhibi doono dhibkii liidiin geystaan idinka dhayi doonaa ilaah haddii uu yidhaahdo shacabka intaasaan leeyahay ku soo laabta magaalada guryihiinna ku soo laabta goobihiinna ganacsiga furta gaadiidkiinna wata noloshiinnii sidii hore oo idinkugu sii socotay iyo horumarkii iyo nabaddii iyo bilicdii magaalada ka shaqeeya insha allah taas intaas waxaan leeyahay shacabkayga qiimaha badan ee reer baled xaawo waxaan halkan ugu mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ciidamada geesiyaasha ah ee runtii si fiican u maareeyey qabashada degmada badbaadiyey shacabka soo celiyey sharafkii iyo qaymkii ee laha- ee- ee lahayd dowladnimada aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ciidamada qalabka siday ugu horeeyaan ciidanka militariga nabad sugidda booliiska iyo asluubta aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ciidanka qaranka waxaan kaloo rabaa in aan halkan fariin uga diro raggii dhallinyarada ahaa ee walaalaheen ahaa ee la qalday ee la marin habaabiyey runtii annaga maanta ma dhihi karno yaan ka guulaysana maanta ma dhihi karno xaasha lilaah waa wiilashanadii shala haddii aad noo quuri weydeen adinka soo laabta annaga waxaan idin leenna soo laabta dowladnimadaa idiin baahan gobolkaa idiin baahan degmadaa idiin baahan annagaa idiin baahan wiilashanadii baatiin si kastaba ma jiro wax wara oo dhinaca maamulka jubbaland ay ka soo saareen dagaalkii ugu dambeeyey ee loogala wareegay degmada beled xaawo waxaana degan xaaladda guud ee degmadaasi beled xaawo oo muhiim u ah gobolkaasi gedo iyadoo shacabka ay si tartiib tartiiba ugu soo laabanayaan noloshoodii caadiga ahayd inkastoo shacab fara badan ay weli ku maqan yihiin barakicii uu dagaalku sababay wararka s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho